Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah isbedelada booliska kenya oo ay ku baxaysa lacag dhan boqol iyo siddeed bilyan oo shilin masjidka xudeyfa ee wajeer oo u baahan shamiito lagu dhammaystirayo dhismihiisa madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo soo dhoweeyey ama qaabilay guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya iyo weerarkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha lixaad ee juun ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay kowda bisha oo labiyo tobnaad ee carafa ama dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan iyo hijriga kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warkaas subaxnimo id- idinla socodsiinaya xogayaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka dor raymond amolo ayaa sheegay in loo baahan yahay lacag dhan boqol iyo siddeed bilyan oo shilin si muddo afar sano gudaheed isbedello loogu sameeyey adeega qaran ee booliska ee m b s isbedeladan ayaa sidoo kale saameynaya waaxda asluubta ee dalka iyo adeega qaran ee dhalinyarada ee loo soo gaabiyo n y s bishii kow iyo tobnaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka william ruuto warbixintan lagu soo jeediyey isbedelada uu ka guddoomiyey guddi uu hogaaminayey madaxii hore ee waaxda cadaaladda dalka david maraga ujeeddada laga leeyahay arrinkan ayaa ah in la wanaajiyo daryeelka ciidamada ammaanka kuwa asluubta iyo saraakiisha n y s dor raymond molo ayaa saaxiibada kenya ee dhanka horumarka u sheegay in ka dhabeynta qorshahan ay u baahan tahay wada shaqeynta dowladda iyo daneeyayaasha kale ee arrimaha ammaanka oo ay ka mid yihiin deeqbixiyaasha waxa uu carabka ku adkeeyey inay- in aan iraaday inka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay dhaqan- dhaqangelinta isbedelada lagama maarmaanka ah ee lala wadaagay waxa uu xogayaha wasaaradda arrimaha gudaha shaaciyey inay dhaqangeliyeen boqolkiiba konton iyo kow ee shan- ee shan boqol sagaashan iyo sideed oo ah talooyinka ka yimid maraaga iyo xubnaha guddiga dhanka kale omolo ayaa hoosta ka xariiqay inay u baahan yihiin miisaaniyad dheeraad ah oo ay ku dhaqangelin karaan talooyinka dhiman oo gaaraya boqol toddobaatan iyo sideed janjiraha ingiriiska ku matala kenya ambasador neil wigan ayaa soo dhoweeyey guusha ilaa ay hadda laga gaaray ku tallaabaqaadka talooyinka la bixiyey waxa uu sheegay in boqortooyada ingiriiska ay sii wadi doonto inay si dhow ula shaqeyso wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka masjidka xudeyfa ee wajeer ayaa u baahan shamiito lagu dhammaystirayo dhismihiisa sida uu kusoo waramayo cabdiraxmaan mucaawiye masjidka xudayfa ee ku yaala xaafadda buulawaadberi ee magaalada wajeer waa masjid loo dhisayo qaab korri hoos ah ama dabaq ahaan ah malaayiin lacag ayaa ku baxday haddana waxa uu marayaa qabyo culummada gacanta ku hayso maamulka masjidkani ayaa waxa ay ummadda islaamka ee khayrka jecel weliba soomaalida ay ka codsanayaan iyo inta muxsiniin ah in lala dhammaystiro masjidkani waxaa hadda culayska ugu weyn ee baahida ka jirta masjidkani uu yahay in loo helo shamiindho culummada ayaana waxay codsanayaan in qofkii iibin karo hal kaartoon oo shamiindo ah ama box smith ah iyo ka badan in lagu garab istaago dhammaystirka masjidkani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله anigoo magacayga cabdullaahi ibnu yuusuf alcaamiri shaacamiri lii yaqaana oo imaamka masjid xudayfa oo dhismada ay ku socoto wajeer gobolka ama countiga wajeer magaalada dhexdeeda ku yaala yaa waxaan rabaa inaan baaq u dira muslimiinta walaalaheenna saajkan dhismadiisa een, jeebka muslimiintu buu ka socdaa wax gooni oo kayd u yeela ma leh een, saa hadda codkaad maqlaysaanna dhismaha hadda ka socota oo waxa weeye maarata muxuu ahaa aad iyo aad xoog u leh waageen bilowna hadda ka ka dhexaysana muddo dheer hadda soo marnay Een, murtida hadda maanta inaan muslimiinta ugu baaqno aan doonayno waxa weeye masaajidka ismiid badan uu u baahan yahay ismiidkiisa hadda uu u baahan yahay taqriiban ilaa afar ah, kun ayuu u baahan yahay afartaa kun uu u baahan yahay waxaan hadda ka hayna ma jiraan wax yar oo hadda saddex boqolaan haynaa saddexdaa boqolna runtii waa wax gabaabsi oo laga yaaba dhowr biri inay shubka kadhex waay masaajidka laba shub oo hadda leeyahay shubkaa hoose iyo shubkaa kore ayuu ayaan sugaynaa marka waxaan codsanaynaa walaalaha muslimiinta ah wax kastaba kayd in laga dhigta ay u baahan yihiin kaydka aakhirana wax ka wanaagsan oo qofka uu ku hiranaya ma leh adduunkana waa laga wada tegayaa waxaan rabnaa su ilaahay buu leeyahay maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq waxaad haysataan oo adduunka aad ku haysataan wuu dhammaani laakiin wax ilaahay agtiisa ay kaydka aad dhigatay kaa dhammaan mahaya waxaanan ma dadka muslimiinta ninkii hal ismiid bixin kara ninkii laba ismiid bixin kara ninkii saddex ismiid bixin kara ninkii toban bixin kara walaalayaalow masaajidkaas waa kayd ilaahay la dhiganayo ee jaanas hadda furan eh jaanaskaas inaad beerdaraynin oo masaariifta aad haysatay hal xabba oo ka- maarata ismiid ah aad ka bixisid oo kun iyo boqol iyo konton maanta wajeer ka ah haddii aad ka heli karta intaa ka badanna inaad kaydkaad ilaahay agtiisa iyo dar alla aad wax ugu darsatid ood noga maarta nooga maarta arrintaa iyada aadan ka dabdhicino jaanaska uusan ku dhaafin ayaan walaalayaal ayaan idin ogeysiinaynaa waa baaq dadka muslimiinta o dhan aan u joogan u jeedinayna wajeer gudaheeda noqotaya ee bannaanka noqotayaaba cidka codkayaga uu gaara ayaan codsanaynaa in kaydkaas iyo jaaniskaas uu ka faa'idaysa ilahay agtiisa u dhigta ilaahayna subxaana wa tacaala inuu ka abaalmaray ilahay ka rajaynana baybilka waxa weeye muxuu ahaa ee, masaajidka waxa weeye seven six two five five seven eight waa baybilka ee, muxuu ahaa ee, masaajidka xudayfa waxaa laga horumarinaa oo kilix ah five two two five three three five two two five three kolkaad ku dhufatid oo waxaa weeye k c b ga ah waa kenya commercial bank ayaa waxaad ku dhufanaysaa seven six two five five seven eight seven six two five five seven eight ninkii marka la bixi kara ayaan rabnaa in waxaa weeye biidn illahi tacaala meeshaas uu kula baxa af soomaaliya kolkaan ku idhaahda waxaa weeye accountiga ee masaajidka xudayfa waa shan laba laba een, shan saddex saddex marka halkaa ku dhufatid waxaa ku soo baxaya account account waxaad ku dhufanaysaa toddoba lix laba shan shan toddoba siddeed toddoba lix laba shan shan toddoba siddeed ilaahay subxaana wa tacala kaga baryaynaa wixii aad la baxdeen hadduu waxaa weye hal baag yahay iyo hadduu ka badan yahayba midaan inka dhumayno ku hiritaan ilaahay agtiisa ayaan inkaga baryayn kayd ilaahay inkaga dhiga wasali allaahuma calaa nabiyina muxamed waaye ilaahay subxaana wa tacaala arrintaas waxaan ka ambaqaadaynaa oo waxaa weeye aan dadka muslimiinta xasuusinaynaa nabigeenni salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu leeyahay man bana lilaahi beytan bana allahu lahu beytan fi ljanna ninkii adduunkan guri ilaahay dartiis u dhisa ilaahay maalinta qiyaama jannadu guri ugu dhisaya buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu leeyahay waxa weeye gurigaas oon annaga hadda dhex taaganna hawshiisa socotona cid waxaa weeye gooni u leh ma leh waa guri ilaahay inaad miinarka niyadaada aad gelisid in guri ilaahay jannada kaaga dhisaa ayaan kaa codsanay kayd ay kuu noqota bal nabiga meel kale wuxuu ku lehy salawaatu rabbi wasalaamu calayh bahasha wiira wiirada la yidhaahda ukunta meeshaay dhigat wax la eg ninkii ku darsada masaajid ilaahay gurigu u dhisaa jannadu ile nabiga calayhi salaatu wasalaam marka sidaa awgeed inaadan yaraysanin halka baagood bixinays iyo tobanka baagood bixinays inaadan yaraysanin oo ilaahay waxaad u dhiibata ma ma- ma dhumaane adi alla u dhiibataan in ka codsanaynaa masaajidada dar ilaaha loo dhisaa ilahay niyada ha noo wanaajiya jaanaskaisan dhaafin ilahayna inka aqbala taas ayada ayaan codsanaya wabillahi towfiiq wajazaakum allahu khayr wixii faahfaahin dheeraad ahna waxa aad kala xiriiri kartaan nambarka imaamka masjidkaasi kana mid ah guddiga masjidka gacanta ku haya dhismihiisa sheekh cabdalla caamiri eber toddobo labaatan iyo labo toddobaatan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo saddex
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam ayaa qaabilay guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo wafdigiisa booqashada shaqo ku jooga magaalada kismaayo axmed madoobe ayaa sheegay inay jubbaland soo dhoweyneyso qabsoomidda shirka baanbaxa kulamada guddiga joogtada ee looga hadli doono dejinta jadwalka kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ee soomaaliya shirarka ama kulamada noocan oo kale ah inay dhacaani waxay u tahay bays dowladnimada hadda kahor waxaan ku taliyey in dowladda federaalkii ay ka samaysato meel walba guri- guri madaxtooyo guri marti oo ayna noqonin madaxweynuhu maanta uu odhan karo safiir hebel iyo wafti hebel baan qaabilayaa waxaan ku qaabilayaa baydhabo isagoo aan marti iyo cidna u ahayne guri ay madaxtooyadu leedahay iyo xafiis uu leeyahay oo markaa ay qaabilaadiisu noqon karayso in kabinetku ama executiveku baarlamaanka sida hadda guddidan joogtada oo kale baarlamaanku buu badan yahay laakiin golaha wasiirada oo kale inay kulamadooda ka dhici karto sida hadda horba hadda ka horba halkan ka dhacday inay dhacday kulan golaha wasiirada federaalki oo halkan ka qabsoomo inay u tahay wax tar ama dadka laftirkooda ay dareemayaan heerarka dowladnimo iyo isku xidhnaanshaha dowladnimadu sida ay ay tahay laakiin hadday noqoto in meel walba ay si goodoon u ahaato waxay noqonaysaa marka dambe duweylaad dowlado yaryar oo kala googo-an oo shisheeye oo waxa ka dhexeeya uu waxaadu u koobaya sidan oo kale marka in la badiyo golaha wasiirada kulamadooda ay banaanada istaydyada noqdaan dowladdu shirarkeeda iyo kulamada ama ha noqoto madaxweynaha ha noqoto guddoonka labada aqal ha noqoto golaha wasiirada iyo wasaaruhu inay noqoto socodkooda mid ku badan oo shirarkooda iyo shaqadu ay noqoto mid iska joogtaa ilaahay uu masbuucan meheribla shirarkaa kusoo gala kan ku galo ayna noqonin un markii dameer qaaq yidhaahdaa waxaa shir n c c baa la isugu tegayaa meheribli ay noqoto mid joogta ah oo kulamadu ay sidooda u dhici karaan waan idiin rajaynayaa kulanka dee anaga anaa martina nooma tiidin oo gurigiin inaad joogtaan shaqada kulankana idinkaa iskale oo ajandihiina guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii iyo xubnihii guddidu way joogaan hadda shaqadiinaasi meelaan hadda idinkala qaybgelayna maaha oo shaqa idinka aad leedihiin laakiin waxaan leenahay inaan wixii facility aan idiin samayn idiin soo dhoweyno and i hope in kulamada dambena halkaan aad ku qabsan doontaano si marka dambe annaga laftirka nobel ajandaha markaad xamar ka soo nasataan aan wax idinku dardari karo ya taa laftirkeeda waa waxbay samaynaysaa waayo maanta dadka aad bay ugu faraxsan maanta guddoomiyihii baarlamaankaa yimid oo qofkii labaad ee xukuumadda sidan ay ahayd shaqadan wuxuu yihi maanta igu horreysay kismaayo markaan ugu dhawaa jilib baan ka noqday marka hadda ree kismaayo go-aan kale ka gaari doon in la dejiyaaba laga yaaba sheekh waa si kale loogu taliyo gudoomiya soo dhowaada aad baan xubnaha kalena usoo dhawaynayaa gurigiinni baad joogtaan ay hob shaqadiinnuna inay si fican idinku socon doonto waan dardaarmi doonaa waan wada hadli doonaa goonigooni waan u hadli doonaa farrimaan la isfari doonaa dowladnimadu wax shabaab oon iska xorayno iyo dadkeenna oon gaajada ka xorayno iyo qabiilka oon la dagaalanno saddexdaa haddaan ku guulaysanno waxa kale inaad jirto iyo inaadan jirin caalamku masaalix buu leeyahay xilligii dagaalka qaboobaabaa ugu adkaa soomaaliya waqtigii dagaalkii saban saban ay gelaysay oo barigii iyo galbeedku inay wax isku raacaan ay u adkayn haddana waan garanaynaa marxaladdii saban saban dagaalkii la galay waxaa ka imanayay kaalmadaan heli karayaysayahay marka adduunku masaalix kale ku dhex jiraaye annagu laakiin haddaan masaalixdeena garan weyno mid baa inoo garanaysa baarlamaankuna mas-uuliyadda waa inay dareemaan golaha fulintu waa shaqaale laakiin idinkaa waxaa tihin cidda bayska u ah dowladnimada golahan aad guddiyada ka joogto ka tihiin yaa la rabaa waxa inuu waxago oo ka shaqeeyo oo kan dhallinyarada hadday ku badatana odayaashu markay ku bateen culays baa laga sheegay dhallinyarada culayska oday lahayd baarlamaanku laakiin wuxuu u baahan yahay dardaaran badan iyo hadal badan iyo wax badan oo way xaaladda waddanku ku jiro guddoomiye idinkay wax badan idinku soo noqonaysa dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa sheegay inay go-aansadeen in shirarka guddiga joogtada ee golaha gudaha waddanka soomaaliya lagu qabto halka markii hore dalka dibaddiisa lagu qaban jiray xaqiiqadii waxaan taabanay yacni wax ka badan wixii la falaayey aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa golahan joogtada ee guddiga baarlamaanka iyo guud ahaan baarlamaanka soomaaliyeed madaxweynehu sidaad og tahay baarlamaanka kow iyo tobanaad dalka soomaaliyeed runtii waa u shaqeeyaan xaqiiqi waa arrimo muhiima muhiima badan ay ka soo gudbeen haddana waxaan rajaynaynaa waxyaalahan horyaalo kalfadhagashanaad inaan u diyaargarowno yaan u soo baxnay waxaan aad ugu farxsanahay barnaamij aan bedelnay baa jira oo system horey lagu dhaqmi jiray oo baarlamaan kow iyo tobanaad uu bedelay baa jira waagii hore waxaa la samayn jiray markii ridrid ama la galahayo amba ajandi diyaarinta ama la galahayo waxaa la aadi jiray dalka dibaddiisa qorshadaas waa bedelnay waxyaalo badan anagoo ka faa'iidayno deegaanadeen iyo dadweynahanayna soo booqanayno isla markaasna maaragtay waxaa kale arrintaasi runtii yadiidiilo cusub gelisay saadii baad sheegtay shacabka soomaaliyeed markay arkaan yacni madaxdii federaalka amba fulinta ha noqoto amba baarlamaanka ha noqdo markii shirarkooda ay ku qabsadaan magaalo madaxdooda iyo degmooyinka isdeedada taas runtii yadidiil cusub bay u noqotay dadkii aniguna waxaan go'aansanay yacni in maaragtay dibadda intii intaas loo aadi lahaa dalkeenin isbeddel weyn oo horey u jiri jirin buu tallaababa la qaaday baad og tahay ma suuroobaynin hortii yacni meelaha qaarkood in shirarkaan camal muhiimka lagu qabsado taas naftirka waa nicma ilaahayna siiyey iyo dadaaladii la dadaalay marka ku talagalka weftigaan uu u socdo waxaa isugu jira laba arrimood in deegaanka iyo dadweynihiis lasoo booqdo oo aan ognahay sanadii lasoo dhaafay in maaragtay marxaladii adkayday markii marxaladii daadadkii badnaa iyo dhibaatooyinkii gaaray sidii dadku usoo kabneen iyo xaaladda siday tahayn inaan ogaano isla markaasna maaragtay howlagaas muhiimkaanaan meesha ku qabsano saasa loo soo baxay adna waan kaaga mahadcelinaynaa runtii in adiga gacan ka geysatay oo yani arrintaas adiga gacan nagu siisay oo aad nagu soo dhaweysay oo arrintaas yani nagu dhiirigelisayna waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan insha allahu maalamaha aan joognan waxaan samayn doonaa ajendaha ee kalfadhiga shanaad ajendooyin badan oo muhiimaa jira inaan maaragtay si degan aan ugu shaqayno ee meel runtii aada u degan oo aada u wanaagsan oo dalka hataa dadkaan shaqo ku jiran hataa daliis u imaan karana waana dejisay taan waan kaaga mahadcelinaynaa marka maalmaha waxaan rabnaa insha allahu inaan ajenta soo saarno ajentayaashii siday u kala leeyihiin mudnaanshaha iyo hortabinta u kala leeyihiin iyo si degan inaan aan u galno weli waxaan ku dhex jirnaa arrimihii soo jeedinta inay sidii soo jeedisay hataa nagama dhammaanin kalfadhigii hadda ugu dambeeyey badanaa kaasa lagu mashquulay aj- shuruuc kale muhiima badan waa noo taallaa hadduu ilaahay yidhaahdo maalmahan kooban aan meesha degannahay wixii tale ah taladiin waan u baahannahay xaqiiqdii inaan iska warqabno oon wa- yacni la wada hadlo waxyaalo badan la isla kala faa'iidaysto duruufaha soo kororaya naftarkooda laga sheekaysto waxyaalo badan la isweydiin u baahan waxaas dhan waa kala faa'iidaysanaynaa annaguna tii noo gaarka ahayday oo eh, kalfadhigii shanaad ajintihiis oo dhammaystiran inaan meesha kala tagno taasaan u soconaa markan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka madaxweynaha dalka koonfur afrika syral ramafosa ayaa shaaciyey in xisbiga a n c uu uu ku dadaali doono sidii loo soo dhisi lahay maamul dowladeed oo ka turjumaya midnimada waddankaasi ramafosa ayaa arrinkan sheegay xilli uu guddiga qaran ee fulinta ee xisbiga a n c uu kula kulmay magaalada johannesburg mas-uuliyiinta ayaa ka arrinsanayay sidii u ogolaan karaan istaraatiijiyad la adeegsan doono si loo muujiyo rabitaanka dhammaan shacabka koonfur afrika oo ay ka mid yihiin codbixiyaashii taageeray xisbiyada kale ee loolanka madaxtinimo looga guuleystay sayrol ramafosa ayaa xusay inay ku heshiiyeen in la casuumo madaxda xisbiyada kale ee waddankaasi ka jira si hore loogu sii socdo maadaama doorashooyinka laga gudbay warkiis waxanimaad kala socoteen idaacadda sta f m waa nageynta anigoo maxamed axmed khaliif ee idiin waramayey cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeyduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey Audio Jungle.